إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما intaa ka bacdi sidaas la sheegay in shaء allahu taعaalى waxa aynu wax ka sheeg sheegi doonaa wixii rabbi yasiro khatarta ay leedahay iclaamka reeraha ay ku leedahay qoysaska iyo carruurtaba ay ku leedahay baan in shaء allahu taعala rabbi wuxuu ka yasiro baynu ka hadli doonaa wy iclaamka ama warbaahinta hadda adduunka jirta waynu ognahay qof walba waa ogyahay khatarta ay leedahay waynu ognahay xaalka meesha u marayana kulli waan ka wada warhaynaa waxaan wada taabana wey waan ka wada warhayna wey waxyaalahaasi warbaahinta ah ee iclaamka ah waad garanaysaano way kala duwan yihiin waxay isugu jiraan t v bay isugu jiraan waxay noqon karaan video bay noqon karaan waxay noqon karaan internet bay noqon karaan waxay noqon karaan mxuaha waxyaalahan tviyada lagu baahiyo matalan alaamta aflaamtan cartooniska caruuraha iyo waxaasay noqon karaan waxaas oo dhami kulli waxay soo wada hoosgelayaan iclaamkii soo hoosgelayaan yana waxaa ku jira dee jaraa'idkii iclaamkii hore taqliidiga ahaa sida jaraa'idka iyo mxu ahaa soxofta baa iyana ka mida marka hadda waxaad og tihiin iclaamka dee adduunka waxaa haysta gaalaa haysata gaalaa u badan caalam alislaamina waa lagu daydaa gaaladaas unbaa lagu daydaa wixii gaaladu ay soo sameeyaan unbaa ama sidooda loo sii daayay ama waa la turjumaa saasaa loo badan yahay way jireen dad way jiraan dad dadaalaya oo muslimiin ahoo intaa qayliya oo yidhaahda war wax wax bedela ha la helo wayna baabi'iyeen kadibna qaar mxuaha t v-ya sameeya iyo qaar mxuaha waxyaalahan cartooniska carruura la daawodsiiyo sameeya iyo dee mawaaqic islaamiya iska fara badanna waaba iska jiraan marka de dadaaladaas waa iska jiraan lakin maca dalik waad og tihiin waxa weeye saydarada iyo awoodda waxaa haysta gaalada marka inagu haysta wey marka waa shayaaiin alinsi waljinni aya shayaaiin alinsi waljinnina maxaad ka sugaysaa inaad ka hesho shayaaiin alinsi waljinni de waxaad ka helayso waad garanaysaa wey waxaad ka sugayso waad garanaysaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu yidhi wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wa yuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiluu maylan cadiima ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inala wuxuu inala doonayaa tawba inaan soo noqonno oo xaggiisa aan usoo noqonno buu rabbi inala doonayaa wey xaggiisa in islaam tawxiidka iyo islaamnimada iyo mxuaha deganaanshaha iyo mxuu ahaa suluuga wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan buu ilaahay subxaana wa tacaala inala rabaa oo kitaabkan rabbi inoo soo dejiyey iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dee qur-aanka bayaan u ah labadaba ujeedada ay u socdaan waxa ay tahay inay ina islaaxiyaan oo ina hagaajiyaan bay ujeedadeedu tahay wey oo ilaahay xaggiisa aan u noqono oo muxuaha qulubteennu ay wanaagsanaato xaalaad xaaladaheennuna ay wanaagsanaadaan addunya aakhiraba wey laakiin shaytaan waa kii laynooga digay ilahay qur-aankiisa uu ku yidhi ina shayطaana lakum caduwan faاtakiduuhu caduwa inama yadcuu xisbahu liyakuuna min asxaabi saciir shaydaanku marka waa cadow oo insaanka cadow buu u yahay waxa uu ku dadaalayaa ina lumiyo buu marka ku dadaalayaa lumintaasu marka dhinac walbay nagaga imanayaa sidii ilahayba qur-aanka inoogu sheegee in muxuu ahaa uu ibliis ku dhaartay yuuli la-aatiyannahum min bayni aydiihim wa min qalfihim can aymaanihim can shamaa'ilihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin dhinac walba waan kaga iman waxaan kaga iman doonaa xag hore iyo xag dambe iyo dhinac midig iyo dhinac bidix intaba waan kaga iman marka waabay ku ilaawi bu yihi rabbiga wayse kaa ilaawiyo kuuba shukrin maayaan wey maxaa qof alla u shukrin waayo waa qof allihiisii ilaawiy marka iclaamkii marka shayaadiintaasaa marka haysato muslimka innaga dee si gaara inoo burburinaya oo inoo dhibaataynaya oo caqiidadeenay khatar ku yihiin iyo dhaqamadeenna bay khatar ku yihiin dhaqamadeenna islaamiga ah iyo caqiidadeenna khatar ku yihiin aflaamtaasi iyo xataa kartuuniska carruuraha la daawadsiiyaa qaar badan waxaa ku jira qaar gaalnimo faafinaya oo baahinaya baa ku jira oo carruurta wax kale ka dhacsiinaya baryo dhexdiiya waad maqasheen ama waad la socotaa in muxuu ahaa bokimonka iyo muftiga sacuudiga uu ka fatwooday iyo wax saas oo kale w way jirtay wey maxaa yale waxaa ku jira caqaa'id iyo caqaa'id faasida iyo waxbaa ku jira marka innaga si gaara buu inoo tooganaya oo inoo baabi'inaya gaalada lafteedii baa ka cabaadaysa wixii ay samaynayeen gaalada lafteedii baa ka cabaadaysa oo qofka mathalan iclaamka la socdaa wuxuu og yahay ama muxuuha la socdaa sida hadda gaalada uga cabaadaan tiviyada iyo waliba khaasatan carruuraha dhibka ay ku hayaan aad bay uga cabaadaan oo maalin walba baxi cusub bay sameeyaan research cusub bay sameeyaan markaasa waxay idhaahdaan waxaanu soo ogaanay inuu dhibkaa iyo dhibkaa keenayo walba shan yar bay sheegaano waxay idhahdaan waxaase khatartaasu leeyahy waxyaalahaasi marka ay sheegeen bal wax ka mid a baan insha allahu tacala wax ka sheegi doonaa mathalan qolo jarmalah oo beryo dhaweyto waxay daraase ku sameeyeen t v-ga sida carruurta khatar ugu yahay markaasaa waxay qolooyinkaasi medicalka ahe groupka jarmalkii waxay yidhaahdeen waxa uu t v-gu khatar ku yahay bay yidhaahdeen muxuu ahaa koritaanka maskaxda ilmaha buu khatar ku yahay waxay idhahdeen qad tu'ahiru salban calaa tatawuri muqi muqi aطfaal maskaxdooda koritaankiisa ba ilmaha khatar tifiyada ku hayaan bay idhahdeen waxay idhahdeen maxaa yaele maskaxdu liana almuqa ladayhim laa yumkinuhu mucaalajatu wamutaabacatu suwar wadawda almutalaaxiqa waxay tifiyadu waxay leeyihiin sawir badan oo is-eryanaya oo istaba socda iftiin badan iyo qaylo badan iyo waxaase marka ku ka buuxo oo muxuu ahaa tvda ilmihii ku arkaya waxyaalahaasi marka maskaxda ilmaha marka uma wanaagsano wey kadibna taasina waxay keenaysaa ma idhaahdeen in ilmaha luqadiisa hataa ay dhaawac gaadho o barashada hadalka oo baranayo ama luqada oo baranayo ama eryada oo baranayo marka inay marka daciif ay noqoto baa marka meeshaasi ka dhalanaysa marka jariiradii maqaalkaasi qortay iyada oo marka cuskanaysa research uu sameeyey nin kale oo manfred la yidhaahdo schmitzer oo jarmalka dhexdiisa u wey baa wuxuu yidhi waxa t v-gu dhakhatar weyn wuxuu ku hayaa buu yihi maskaxda carruurta dhibaato weyn buu ku hayaa mathalan waxyaalahay tijaabiyeen waxaa ka mid ah waxay carruur bay soo carruur bay muxuu aha soo qaadeen carruur da-doodu tahay sagaal jir ilaa labaiyo toban jir bay u yimaadeen markaas intay laba guruub u kala qaybiyeen baa qaarna waxay muxuu ahaa t v bay u siraadeen ana wuxuu sheegaya aana fahmahayn qaarna waxay dhegaysiiyeen isla wararkaas oo kale u sheegeen oo af jina ah bay marka maqashiiyeen marka wala waxay eegayaan war carruurtaasi saameynta ay ku yeesho bay marka eegayaan wey marka kuwan qof caadi o akrinaya ama cod caadiya baa loo loo loo loo loo maqashiiyey ee warar af chinese lagu akrinayo isla wararkaas oo kale o t v o ilmuhu waxyaala aanay fahmahaynna t v-ga marka muxuu aha laga sii daayay marka bal waxay isku eegeen sida saameynta ilmaha ay ku yeelato marka waa la carruurtii laba bilood ka bacdi baa la eegay kuwii la dhegaysiyey afshiinaha la dhegaysiiyey waxyaalihii afshiinihii way gargaranayaan waxbay si xusxusuusanayaan waxaan in wixii maalintii hore ay maqleen yahay bay gargaranayaan kuwii marka t v-ga la dhegaysiiyeyna wixii waxbay ku xusuusan waayo marka waxay leeyihin waxay yidhahdeen qolada meesha waxay kala soo baxeen waxay yidhahdeen t v-gu ilmaha maskaxdiisa iyo xusuustiisa marka khatar buu u yahay marka uma wanaagsana wey sidaa darteed waxay ku teliyeen waxay yidhahdeen qolooyinkaasu khubarada eh waxa carruurta u wanaagsan matalan inuu t v ka dhegaysto matalan buug inuu t v wax u akriyo buug matalan sheeko uga sheekeeyo oo uu dhegaysto iyo qof weyni inuu buug u soo qaato intuu u akriyo u sheekeeyo waxa u faa'iido badan bay yidhaahdeen inuu qof weyni u sheekeeyo baa uga faa'iido badan inuu marka t v maxaa sheeko ka dhegaysto kana uga faa'iidan badan bay yidhahdeen marka waxay ku sameeyeen kun reer oo carruur haysta bay marka ayay ayay eegeen muxuu ahaa oo carruurtaasi dad waaweyn ay buwa shee u sheekeeyaan oo sheeka habeenkii iyo markaysa la seexanaya matalan ay uga sheekeeyaan waxaa la ogaaday carruurtaasi in ay kelmadaha yaqaanaan ee luqadda ihi ay ka badan tahay kuwa kale ee matalan aan dadka waaweynaana aqriyan t v-ga ugu dhegaysta ee t v-ga wax ka kororsada in kuwani marka ay ka loqo bateen baa marka la ogaado weeye waliba boqol kiiba boqol kiiba sideed in ka badan bay ka eraya bateen oo ka loqo bateen weeye kuwii t v-ga un fiirsan jiray carru t v-ga un fiirsan jirtay waxay idhaahdeen boqol kiiba labaatan bay ka hoos mareen kuwan kale xagga luqada ay ka hoos mareen weeye marka yani waxa weeye waxay caddaynaysaa taasi t v-gu inuu matalan carruurta dhibaato badan marka u leeyahay weeye marka dhibaatooyin fara badan bay ka sheekeen kolba rasaaj cusub bay sameeyaan waxay idhahdaan waxaananu ogaanay sheeko cusub ay marka soo saaraan waxaa ka mid a qolooyin kanadiyana iyaguna saasoo kale carruuraha t v-ga fiirsadee hor fadhiya inta badan hor fadhiya ay u fiirsadeen oy baaritaan ku sameeyey waxay idhahdeen waa waa waxay ogaadeen in carruurtaasi miisaankooda marka u bato weydkooda u bato taasoo marka ay leeyihiin marka caafimaadkooda mustaqbalka muxuu ahaa khatar bay u tahay oo ilmihi yaraa intaa t v-ga hor fadhiyo isagoon isagoyn buu waxun cunaya cunta unbuu wadaa macaan iyo dufan iyo wax walba leh oon kala soc lahayn buu cunaya taasi marka waxay keenaysaa inuu ilmihii yaraa wasnigiisi marka inuu ziyaado baa marka meeshaasi miisaankiisa inuu ziyaado ka dhalanaysa wey xataa diraaso kale oo muxuu ahaa qoloyinkaa gaaladuna ay sameeyeen waxay odhanaysaa guryaha aan t v-ga laga baktiynin maalin oo dhan aan laga baktiynin koritaanka carruurtooda waxa soo gaadha dhaawac badan baa marka soo gaadho wey matalan jariidad maraykan oo la yidhahda u s a today la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen waxay tidhi annahu bacdamaa kana atibaaءu اlaطfaal yaddacuuna ila cadami samaci laطfaal duna haniya min alcumr bimushaahadati اltelfaaz faqad adharat diraasa jadida nafadha culamaءu nafs ana wujuda tilfaazin yacmalu fi ayi makani min alغurfa yuctabaru musii'a lilaطfaal waxay yidhahdeen waaan waay ogaa mujaradaas waxay qortay oo ay tidhi dhakhaatiirtan psychologigu markii hore waxay odhan jireen carruurta wixii laba jir iyo ka yaryaan t v-ga la daawadsiin bay odhan jireen buu yidhi dhakhaatiirta odhan jireen laakiin hadda waxaabaan la ogaaday bay yidhaahdeen in t v-ga guriga yaala laftiisu inuu carruurta dhib u keenayaaba la ogaadaba inuu dhibaataba marka u keenayo marka qulaynkaasi baaxifiinta iyo herseejka sameeyey waxay ku konton ilmood bay u fiirsadeen oo sanad jir iyo saddex jir marka u dhexeeya markaasaa dabeete carruurtaasi waxay muxuu ahaa waxay ku ciyaarayeen qol bay ku ciyaarayeen oo waxay carruurta tijaabinayeen ciyaaro fara badan loo dhigay waxyaalo badan ay ku ciyaaraan baa marka loo dhigay reerkiina carruur reerihiina waxa meel baa la fadhiisiyay dhinac baa la fadhiisiyey carruurahaasi waalidiintooda iyo waxaas markaasaa meel dhexe oo meesha ku ciyaaraya ka sokaysa oo dadkii waalidiintii meeshii la fadhiisiiyey iyo carruurtii meeshay ku ciyaaraysa meel udhaxaysaba t v la dhigay t v-gaasi marka waa la daaray waliba barnaamij carruurtu aanay fahmhayn ba ayaa lagaga shaqaysiiye oo t v-ga lagu daaray wey markaasaa bal waxay u fiirsanayeen carruurtaasi t v-gaasi bal hadda wuxuu u sida u saameynaya bay eegayeen marka waxay idhaahdeen markay u fiirsadeen markii t v-gii la siraaday ee la daaray waxay ogaadeen ilmihiiba t v-gii inuu qabsaday wey markaase ciyaartii ay ku mashquulsanaayeen way ka kala daadatay heerkii ciyaarta ay u socotayna heerkii u marayseen hoos buu u dhacay concentrationkii ilmuhu ciyaarta uu siinayana marka hoos buu baaba-ay wey markaas da waxay yidhahdeen marka yani ilmihii oo ciyaarta u baahan oo waxyaalaha ilmuhu waxay ugu weyn wax ku bartaa ama luqadaha ku barta ama muruqyadiisii jirkiisa ugu koraa waxa weeye dee ciyaarahaas waxaa weeye ama iyagu wada ciyaarayaan ama iyaguba ciyaarayaan waa marka ugu koraa marka waxa weeye ilmihii t v-ga marka waaba jeedinayaa dareenkoodii wuu istaajinayaa muxuuha shaqaynayay ee ciyaartii waxyaalahaas ku mashquulsanaa bay marka marka muddada ay u daareen mar muddo saacadaba ah markaasaa nin kuwa raseejka sameeyey mid kamid a wuxuu yihi إنه من المثير للقلق أن يكون للتلفاز هذا هذا التأثير هذا التأثير ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وسنة بعد سنة wuxuu yihi saacaddaasi ilmahaasi t v-ga loo siraaday baa la arkay yani ta'siirka iyo saamaynta uu ku yeeshay iyaga oo maalin oo dhan daawanaya oo saacad walba daawanayana marka maxaad u malayn buu yiri marka waxa weeye inuu ilmihii marka uu khatar ku yahay wey waxaan waan ka sheekaynaynaa iyo gaaladii samaysay waxyaalaha si ay uga sheekeeyeen baan ka sheekaynaynaa mathalan nin isna gaala waa maqaal qoray waxaa la dhahdaa doctor moti levy baa la idhahdaa marka ninkaas wuxuu ka sheekeynayaa bal hadda t v-gan iyo dhibaatadiisuu ka sheekeeyey waxaa marka uu ka sheekeeyey marka hore in markii cusbaa t v-gu soo baxay aada loo soo dhaweeyo ilmaha waxba barayaa wakaasoo faa'iido badan buu ukeenay waxaasaa la yidhi laakiin markii dambe researchka la sameeyey ee dhibaatadi la arkay dhibaatadiisa marka de waxaa laga sheekeyey dhibaatooyinkii markaas meeshaasi lagu arkay ee t v-gu ilmaha u geystay marka wuxuu yidhi ninkaasi wuxuu yihi carruurta ilaa lix jira waa maraykan kolley lakiin america iyo casuumala sheekadiis u badan tahay innaga lafteena de waa sheekadan oo kale waa ka jirtaa meelaheena wuxuu ihi ilaa lix jirku wuxuu ilaa lixdan saacadood bay weygii averagekii cilciliska marka la fiiriyo ilaa lixdan saacadood bay daawadaan buu yihi markaan iskuul jirin marka iskuullii waxaa tagaanna xoogaa dee hoos buu u dhacaayo maalintii lix saacadood iyo badh iyo meelahaasay daawadaan dabcan de carruur carruur badan wasaasina waa jiraan waana ogna marka ilmaha marka saacadaha badan daawanaya ilmahaasi markuu toddobaatan jir gaadho hadduu sidaas ku socdo matalan saacadaha badan uu daawanayo matalan iskuulka markuu tago lix saacadood iyo badh inta kalena intaasay ka badantao sagaal saacadood iyo meelahaasi ay gaadhayso maalintii waxay noqonaysaa buu yihi ilmahaasi markuu todo markuu toddobaatan jir gaadho nin weyn uu noqdo t v-gu noloshiisa wuxuu ka qaadanayaa toban sannadood buu ka qaadanaya waa tan years wey toban sano wey waxa weeye toddoba iyo siddeetan kun oo saacadood wey marka dee khasaaraha marka ilmaha u geysanayo ama qofka u geysanaya marka maxaad u filaysaa marka waa khasaaro weyn wey weliba wuxuu yihi dhibaatadu waxay sii weyn tahay marka dhibaatadaas sii badan tahay marka ilmaha t v-ga qolka uu seexanaya loo dhigo markaasay marka ay sii badan tahay maxaa yeele way kordhinaysaa ilmuhu t v-ga inuu sii daawaday kordhinaysaa wey waxaa ka dhib yar oo hadda ku taliyaanba haddii t v ilmaha loo dhigayo qolka uu seexanay inaan loo dhigin meel lagu controoli karo inta la dhigo xoogaha saacaddii waxaa inta la daawadsiiyo maalintii laga joojiya babayay ku taliyaanba qolooyinkan gaaladii marka ilmihii t v-ga wuxuu ka baranaya waxyaalo fara badan buu ka baranayaa oo cunfi ah iyo dhibaatooyin kale buu ka baranaya markuu xoogaa soo sheekeeyey oo wuxuu ka sheekeeyey muxuu ahaa waxyaa ta'hiiraadka negatifeka ah ee ilmaha kobciisa maskaxdiisu ay kobcayso ama jirkiisa uu kobcayo ee markaa u keenayso wuxuu yihi maalan waxyaalaha dhibaatada tijiga u keenaya waxaa ka mida buu yidhi waa dararun liwacyi alxaqiiqati walwaaqic waxa dhibaato u keenaya ilmihii waxa xaqiiqada jirta iyo sida xaalku yahay oo lama socdo wey yani khiyaal t v-ga waxayaalo khiyaaliya iyo ciyaaro khiyaaliya iyo sheekooyin khiyaaliya baa marka la daawadsiinaya waxaanba wuxuu u haysanaya runtuba inay sidan tahay marka nolosha waaqicaba marka uu ka dhacsanaanaya siday tahay waa ka dhacsanaanaya matalan waxyaalaha dawaad aragteeno waxyaalaha laga sheekeeyo iclaamka uu ka sheekeeyo matalan waa iska fara badan yihin ilmo yareer oo t v-gaasi wax ka bartay dembiyada ay samaynayaan matalan waxyaalaha daawanaya waxaa ka mid a t v-ga wuxuu ka daawanaya matalan mid wax lagu dhufanayo laakin haddana madaxa lagu dhufanaya waa dhacaya haddana waa iska soo noolanaya madaxiisa caadi buu kusoo noqonaya ilmihii yaraa wuxuu moodaya marka qofka madaxa lagu dhuftaa inuu sidaasoo kale unu noqonayo iska da isagoo laftiisu ka soo noolaanayo kaloo moodayo marka waxay u baahanaysaa ilmihii in wax la dhacsiiyo marar xaal muxuu ahaa wax loo sheego baa marka wanaagsan wey matalan waxyaalaha ay iclaam ku sheekeeyeen waxaa ka mid a ilmo yaro waxa la yidhi boston maraykanka gobolkan boston ee magaalada boston leh baa ilmo yar baa sagaal jira baa imtixaanaadka badankiisiiba ku dhacay imtixaanaad badankiisiiba ku dhacay marka aabihii baa weydiiyey wuxuu ku yihi maxaad aaba waa sidee sida kamuu filahayn adagu in saas u dhaco ilmihii yaraa wuxuu ku leeyahay inaan dhaco waxaan ka bartay t v-gaan ka bartay buu yidhi ya mala sheeka noocaas oo kale oo ilmo isriday imtixaan isriday ama dee saa imtixaan ku dhacay oo kaleu t v-ga ka bartay isna wuxuu doonayay sidii o kale inuu sameeyo kiiba marka qalliday isna oo isriday wey t v-gaan ka bartay buu dhaabo waxaa kaloo maxaa iclaamka ka sheekay ilmo yaroo faransiis ah oo shan jira baa intuu baastooladii aabihii la soo baxay ba wuxuu ilmo yaroo kaloo toddoba jir oo muxuu ahaa ay deris ahaayeen uu baastooladii ku dhuftay waliba aad dhaawac khatara buu gaadhsiiyey wey waxaana ku dilaya ilmaha yara kale xanjo iyo si yax buu ku yidhi marka xanjadii buu udiiday isna baastoolad buu usoo qaatay baastooladii aabihii waa ku dhuftay wey waxaa baastooladan in san lagu isticmaalo xaggaad ka baratay iyo sida loo cabeeyo iyo siad saad ka baratay baa layihi de t v-gaan ka bartay buu yidhi marka w ilmihii waxyaalo aan xaqiiqo ahayn buu t v-ga baraya iyo waya ama waxyaalo khatara ama waxyaalo cunfiya oo violence abuu marka barayaa wey waxaa kale oo marka dhibaatooyinka lagu sheegay waxaa ka mid ah inuu koritaankii muxuaha jirhkiisa cadalaadkiisa iyo muruqyadiisii iyo xataa dareenkiisii inuu koritoonkoodii marka u daciifinayo weliba khaasatan ilmuhu haddii isagoo yar t v-ga ku bilaabaa la yidhi waxa weeye dhibaato weyn bay marka u keenayaa wey maa ilmuhu markuu in badan t v-ga hor fadhiyo waxaba jirkiisi ma shaqaynayo muruqiisi ma adkaanayo dareenkiisi ma xoogeysanayo marka wuu daciifaya ilmo daciif ah oo laga yaabo adkaysigiisu inuu iska yaryahay maxaa dareenkiisa markuu daciif iska noqdo waa adkaysigiisa iska yaraanay muruqyadiisa xoog jirka xooggiisa iska yaraanay marka dhinaca laftiisa marka wuxuu ka keenaa buu yidhi khatar weyn buu ka keenaa buy waxaa kale oo marka uu ku keenaa ilmihii uu ku keenaya inuu dareenka ka qaado yani waxa weeye ilmaha waxa u bartay xiisa u sameeya waxaan wey matalan waad aragteen oo ciyaala ciyaarahan muxuu ahaa ay ka daawadaan t v-yada ama games ay ka daawadaan waxa weeye ciyaaro hadda jeer isaaro badan isaaro badan yani waxa wey waxyaalo lama filaano kolba la tusaya oo ilmihii kicinaya qalbigiisa kicinaya marka ilmihii waxay unoqonaysaa waxaana balwad u noqonaysaa ilmaha waxa keliya xiisa geliya wuxuu noqonayaa waxaanu noqonayaa wey sidaa darteed ilmihii marka la geeyo matalan iskuulka kolka la geeyo iskuulka uu tago iskuulkii marka xiisa u samayn maayo wuu ku caajisay oo ku hamaansanayay wuxuu doonaya gamiskiisi iyo muxuu ahaa wuxuu ku ciyaari jiray iyo wuxuu daawan jiray waxaas ka rabaa xataa digsi qur-aanka marka la geeyana waa sidaasi leeg digsi qur-aankii macallin amraya marka hor tago xiisa uma samaynayo maxaa yeele xiisa wuxuu u bartay inay xiisa u sameeyaan t v-gan iyo wax ciyaarahan iyo gamiskiisan iyo waxyaalahan muxuu ahaa isaarada badan leh ee isaga kicinaya ee dareenkiisa kicinaya marka ayuu u bartay wey marka yani wuxuu yidhi ninkaa baaxifka i iyana marka wa dhibaato marka uu leeyahay buu marka weyy waxaa ka mid ah iyada lafta dhibaatooyinka uu leeyahay inuu hadalkii ilmaha u ka soo raago oona marka hadalka hore u baran maxaa yeelay muxuu aha de waa saacadaha badan hor fadhiyo ilmuhu wuxuu aada wax uga bartay markuu dad waaweyn la sheekaysto ama ilmo afka garanayo isaga lamida uu la sheekaysto buu af badan ku baranaya laakiin markuu t v in hor fadhiyo wax fara badan marka ku baran maayo wey marka luqadiisii waxaa ku dhacaysa dibudhacba marka ku dhacaysa wey waxyaalaha dhibaatooyinka uu leeyahay iyana waxaa ka mid ah inuu indhihiisa badda aan u fiicnayn indhihiisa uma fiicna waliba khaasatan ilmuhu hadduu t v-ga hor hoosta ka galo uu u dhawaado indhihiisa marka uma fiicno wey oo indhihiisa wuxuu araggiisa wuxuu u keenaya dhibaata marka u keenayaa wey waxaa ka mid a dhibaatooyinka uu keenay taqliidka waxyaalihi aan ka sheekeynaynay ah matalan inuu t v-ga waxyaalaha lagu sameeyo ilmihii isna waxaasoo kale marka inuu qaliyo oo marka isna uu ku daydo wey waxyaalahaas oo kale marka uu sameeyo maxaa khiyaalkiisa iyo maskaxdiisa waxaasunbaa qabsaday wey wuxuu arkay waxaa weeye isna wuxuu doonayaa wixii oo kale marka inuu sameeyo buu marka iska doonayaa wey